أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanoo waxaa ka mid ah dowladda eritereya ayaa mar kale eedeyn culus u jeedisay dowladda xabashada etoobiya xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan labadaasi dowladooda faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo qorshaysan oo cadowga allaah lagula beegsaday koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa qiray in xaalada adag ay wajahayaan maleeshiyaadka riddada ee ka dagaalamaya deegaano ka tirsan gobolka hiiraan dadka ku dhaqan deegaano hoos yimaada degmada warshiikh ayaa sheegay inay u diyaargaroobeen difaaca dhulkooda oo turkigu damacsan yahay inuu ka dhisto saldhig ciidan wilaayada shabeellaha dhexe ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah kuwaas oo ka soo baxay safka murtadiinta
والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan dowladda eritereya ayaa mar kale eedeyn culus u jeedisay dowladda xabashada etoobiya xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan labadaasi dowladooda nuur cali warsame bushiiba ayaa inoo faahfaahinayaa war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dowladda kaafiradda eritereya ayaa eedeymahan loogu jeediyey nidaamka etoobiya ee uu hogaamiyo gaal abiy axmed oo ay sheegtay inay faafiyeen warar been abuur ah iyo hurin colaadeed bayaanka xukuumadda asmar ayaa lagu sheegay in maamulka etoobiya uu maalmihii lasoo dhaafay qaadayay ololo diblomaasiyadeed ee uu ku rogayo ra-iisul caamka dadka sida lagu sheegay bayaanka waxayna adeegsatay bay tiri etoobiya warqado ay u dirtay xogayaha guud ee ururgaaleedka qaramada midoobay hoggaanka dowladaha ay bahwadaagta yihiin ee saamaynta leh waxay dowladda eritereya intaa ku dartay in fariimahaasi ay ahaayeen oo kuwa xambaarsan eedeymo been abuur ah oo ka dhan ah eritereya kuwaasoo ay ka mid yihiin in eritereya lagu tuhunsan yahay falal daandaansi ah oo lagu waxyeelaynayo madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee etoobiya bayaanka ayaa nuqul ka mid ah lagu yidhi eedayntan wax sal iyo raad toona ma lahan waana mid loogu talagalay in lagu daboolo ajendaha dhabta ah ee isballaarinta ee uu higsanayo nidaamka etoobiya waxay eritereya sheegtay in taliska ciidamada etoobiya ay labadii sanaheyna dhaaftay adeegsanayeen hanjabaadyo joogto ah oo ay ka mid yihiin bay tiri inay xoog wax ku xalinayaan tahdiidkaas oo ay sheegtay inuu yahay halis weyn oo ku wajahan madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee eritereya iyo amniga iyo xasiloonnida guud ee gobolka eritereya ayaa ku goodisay haddii ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed uu sii wado ajandihiisa ku dhisan isballaarinta aysan dowladda eritereya gacmaha ka laaban doonin oo ay xaq buuxa uu leedahay inay isdifaacdo bayaan soo baxay bishii oktoobar sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii ayay dowladda eritereya ku caddaysay inaysan marnaba aqbali doonin in lagu soo xadgudbo xuduudeeda waxa ugu weyn ee hadda keenay walaaca asmara ayaa ah in etoobiya ay waddo dhaqdhaqaaqyo ballaaran oo ay bad ku doonayso waxayna eritereya si dhaba u qaadatay in etoobiya u socoto isfidin dhuleed iyo sidoo kale doonista biyaha eritereya faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo qorshaysan oo cadowga allaah lagula beegsaday koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala magaalada muqdisho waxay saaka qarax la beegsadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka riddada ay kaga sugan yihiin xaafadda goday makane ee degmada yaaqshiid waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaas dhanka kale wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada murtadiinta ee deegaanka burjeed ee duleedka magaalada baydhabo dhanka kale wilaayada hiiraan howlgal mujaahidiintu ay shalay galab ka fuliyeen deegaanka ilcad oo hoostagayo soomal ayay mujaahidiintu kula wareegeen deegaankaasi iyagoona kala ceeriyey maleeshiyaadkii riddada ee halkaasi ku sugnaa howlgalkaasi waxaa lagu dilay hal askari oo murtad ah oo laga soo furtay qoriga boosha waxaana lagu dhaawacay mid kale murtadka howlgalkaas oo lagu dilay ayaa lagu magacaabi jiray muumin dhagaweyne xildhibaan ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa qiray in xaalada adag ay wajahayaan maleeshiyaadka riddada ee ka dagaalamaya deegaano ka tirsan gobolka hiiraan cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa xildhibaan cabdiraxmaan gurey oo ka mid ah baarlamaanka riddada ayaa sheegay inuu walaac xoogan ka qabo xaaladda ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka riddada ee ka dagaalamaya qeybo ka mid ah hiiraan ee dagaalka kula jira mujaahidiinta murtadkan ayaa qayladhaan xoogan ka muujiyey in maleeshiyaadkaasi ay ku leedeen dagaaladii ugu dambeeyey ee ay la galeen mujaahidiinta isagoona sheegay inaysan jirin wax gurmad ah oo ay heleen maleeshiyaadkaasi xildhibaankan ayaa eedeen xoogan u jeediyey kooxda riddada soomaaliya oo uu sheegay inay dayacday maleeshiyaadkaasi iskana hilmaantay adeer dee dadkeennii markas dagaal ay ku jiraan oo wakti dheer ay kusoo jireen waa dee waa wad ognaha ani adigaba xilligu dagaalka bilaabay iyo xilligu maraayana xilligu maalin maalin ka dambeysana waa sii adkaanayaa dagaalku sii adkaana taakulayn iyo dowlad garab istaag buuxda muujinaysana ma hayno marka wallahi waa ka xun nahay waa ogtahay oo maalin walba meel ay tagaan ay ka qotaan godad godadkaas ay ku isku dayaan inay isku haayaan maanta dagaalkii cuslaa oo dhacay waa ogtahay dhimashadu ay aad u badneed ma raba tirada inaan hadda ka sheegna lakin dhimasho culusaa dhacday khasaare badanaa dhacay maalin walba marka marka in hal reer ama hal qoys uu dhibka ku dhacayo dhimashada ku dhacayso waa wax aad u nasiib darro ah waa waxaan aad uga xunlahay waa waxaana dadkeenna marnaba aanan waxaa noocaasa inay inay ku dhex jiraan aan la heli karin dad soomaaliyeed qabaa'ilaad soomaaliyeed ama dowlad soomaaliyeed ee garab istaag muujiso in la waaya waa nasiib darro marka aad aan uga xunna adeer meelaan ugu baxnana hadda ma garan karno waxaan u malaynaa nimankaa inaan inaan iska la-an doono mooyaane meelaan maanta ugu baxnaa hadda ma noo muuqanayso qolaha soomaaliyeed ama qabiil soomaliya ama dowlad soomaaliyeedoo lagu gacansiinaysana ma muuqato marka aad ugu xunaa wax noocaas inay maalinkas dhacayaan hadalka murtadkan waxa uu imaanayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay dagaallo qaraar ay ka dhaceen duleedka deegaanka ceel qooxle ee wilaayada hiiraan kuwaasi oo si weyn loogu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta dagaaladaasi ayaa lagu dilay in ka badan konton murtadiin ah halkaa lagu dhaawacay in ka badan boqol kale iyadoona mujaahidiinta ay qabsadeen deegaano hor leh oo ka tirsan wilaayada hiiraan oo cadowga ku sugnaayeen dadka ku dhaqan deegaan hoos yimaada degmada warshiiq ayaa sheegay inay u diyaargaroobeen difaaca dhulkooda oo turkigu damacsan yahay inuu ka dhisto saldhig ciidan faahfaahinta warkaasi waxaa markale inoo haya walaalkii nuur cali warsame obushiiba qaar ka mid a beelaha soomaaliyeed ee dega degmooyin ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ayaa ku dhawaaqay in ay u diyaargaroobeen dagaal ay ku difaacayaan dhulkooda oo lala damacsan yahay in gaalada lagu wareejiyo bandhig ciidan oo beelaha ay ku qabteen deegaano u dhexeeya warshiiq iyo cadale ayay ku sheegeen inay isku diyaariyeen dagaal ay ku difaacanayaan dhul la doonayo in loo gacangeliyo dowladda turkiga iyadoo wakiil ka ah isbaahaysigaasi libiga nato saldhig laga gano dayaxgacmeedyada ay ka dhisanaysa soomaaliya waxgaradka ganacsatada iyo xoolo dhaqatada ayaa warbaahinta kula hadlay deegaanka bashaqle iyo dumar oo ay kooxda riddada soomaaliya ku wareejinayso dowladda riddada turkiga ugu horeyn waxay digniin u direen shirkadda turkiga ee albayraq iyo cid walba oo ku howlan in ay dhulkooda ka dhisaan saldhig ciidan iyagoon ku goodiyey inay weerarayaan waxay ka xun yihiin dhagxaantan la soo dhigay meesha ay ku noolaayeen oo ilaahay makaniyey oo awowayaashood inta ka dambaysa ay joogeen dadka ku xadgudbaayo waxaan leennahay dadka ku xadgudbaayo hadday kambani yihiin iyo hadday ganacsato yihiin iyo hadday dawlad yihiin iyo hadday shakhsiyaadka madax bannaan yihiinba waxaan rabnaa inay ka waantoobaan inay ka waantoobaan aan codsanaynaa iyo ummadda islaamka gaal waxba nagama dhexeeyaan waxaan dacwo ka nahay shirkadda dhagaxaan soo dhigtay shirkadda albeerg iyo mataqaanaa shirkadda la yidhaha docal la yidhaha ma dacwo ka nahay annaga dhulkayna inay ku xadgudbaan xaq uma leh dhulkan boqolaal qofaa u dhimatay boqolaal qofaa u dhimatay boqolaal qofaa joogta dhulkan dhul oo mataqaanaa oo sano mataqaana kumayaal sano la leeyahay waaye inay haddaan shaksi iyo lagala heshiiyana xaquuq mishaar sharci ma ah dhulkan dadkiifiyaa jooga deegaankaa jooga qofku xadgudubto iidaha waxay ka helaysa xudmada iidaa ka hesho iidaa u gaar tahay waxgaradka deegaanada bashaqle iyo dumar waxay caddeeyeen in dhulkan ay ku soo duushay dowladda daaqoodka turkiga ay boqol sano ka hor kula dagaalameen gumaysigii talyaaniga islamarkaana hadda aysan gudnimo qaadanayn oo ay shisheeyaha la dagaalamayaan annagoo nabadoonnadii dadkan deegaankan ku nool ka nabadoonnaa waxaan leennahay dadka lacagta wato oo lacagtooda si xaaraanta ku helay oo qaabdarrada ku helay oo dhulka dadka walaalaha muslimiinta ah ku boobayo waxaa leenahay lacagtiinna heesta si allaalasaa ku keensateen idinkaa og dhulkan gumaysigii xataa lagama oggolaan gumaysiga xataa lagama oggolaan dhulkan gumaysi lamaga lagama oggolo dadkan dhulkooda la boobi ma karo dad- dhulkan dhul daaqsi waaye dhul beereed waaye dadkoodau ka badnay dhulkooda anaana la la xoog lagu qaadan karinaa meeshaan degan oo dad dhex hataa hona soo weeraraan iska celin marka marka waxaa waay-
ugu dambayn waxgaradka deegaanadan u dhexeeya warshaqiyo cadale ayaa ku goodiyey inay si adag isaga caabin doonaan dabadhilifyada iyo siliibiyiinta doonaya inay dhulkooda boobaan waxayna uga digeen ganacsatada inay ku degmaan arrinkan dad oo horoo le'dan waa jiraan oo dhulkan ku le'deen oo soo jahaadi jireen dhulkan aan taagannaho u jeediin dhiig badana ku maqan dadkii annagana dhala ku dhintay dadkiina dhala ku jahaadi jiray annagana waa ku jahaadaynaa meeshaan waxaa la yidhaah dumar iyo bashaklaa la yidhaah dadka joogaan waxa dhusdhusoo adduunyada ka socda ama dhulka lagu qaata waa maqleen waa og yihiin mana yeelayaan waxay yeelayaan ma ahan dhul badanaa been lagu qaatay howl badanaa la soo galay nin walba wuxuu ku socdaa la ogaaday annagu fallaartayna bannaankay taal mariidkayna horta mariidkayna soo noqsanna waxaan soo- waxaan leenahay qalabkana dadka sutaystan waa la leenahay mariid ceel cadda mariid waa maqasheen u maleeha ceel cadda mariid balle ma maqan dadaa looga kacshay mariid intana dadaa looga kacshay xasan gurguurte oo ah madaxa kooxda ardada ayaa horey u sheegay in saldhig laga rido dayax-gacmeedka uu turkiga ka dhisan doono soomaaliya waxaana muuqata in murtadiintu ay dalka ka xaraajayaan shisheeyaha iyagoo dhaafsanaya sandareerto aada u liidata wilaayada shabeellaha dhexe ayaa soo bandhigtay askarta badkeenayaal ah kuwaasoo ka soo baxay safka murtadiinta warkaas waxaa mar kale noo faahfaahinaya walaalkeen cabdiqani maxamed aan aadan cali cabdulaah iyo ibraahim aadan waa labo askari oo toobadkeenayaal ah oo kasoo baxay safka murtadiinta iskuna soo dhiibay wilaayada shabeellada dhexe waxaana labadan askari oo toobadkeenayaasha ah lagu soo bandhigay deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellada dhexe aadan cali cabdulaah ayaa si gaar ah uga tirsanaa qaybta booliiska riddada waxa uuna ka howlgalayay magaalada muqdisho ibraahim aadan isagana waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ee sida arxandarrada ah dadka shacabka ugu dhibaateeya kuna tacdiibiya xabsiga dhexe ee xamar labadan askari ayaa qayb ka ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee kooxda riddada usoo qaaday duulaankeeda wilaayada shabeellada dhexe balse allah fadligii labadan askari ayaa intaaysan ku bixin gacanta mujaahidiinta waxay iyagoo towbadkeen ah isku soo dhiibeen wilaayada shabeellada dhexe waxayna ka warbixiyeen towbada uu allah waafajiyey iyo shaqooyinka ay usoo qabteen kooxda riddada soomaaliya magacayga ibraahim aadan taasi waay asluubta waxaan ka tirsanaa guutada guutada labaad waxaan ku qortay ikid control maalin nuur waa maslax xerada maslaxan ku tababarnay maalin nuur aan qortay koodi toban iyo sagaalka dhexdan xabsiga maxaabuusta ka horan aan ilaalin jiray ha meesha u qaabilsanaayo furhaaya waa ka ahay waardiya baan ka ahay ummadda xabsiga waa lagu dhibaateeyaa dhibaato aad iyo aad oo za'id ah ummaddaas muslimiinta meesha ku jiraan qodobadiis kala duwan qofkii macnaha eh, kan ama xanuun iyo ama wax oo dhib sheegto dhibkiia dhib kale loogu diraa dhibaato zaa'idaa lagu hayaa ummadda islaamka xabsigaas xabsiga dhexe waa ummadda waa lagu dhibaateeyaa ummaddaas meesha joogto dadaa meesha maqaayadda ugu shidan dadki maqaayadda meesha ugu shidan a ummadda ku dhibaateeyaan dhibaatooyinka cadowga ummadda islaamka u geystaan waxaa kamid ah eh, qofka waa xanuunsan karaa bini aadan waaye amba macnaha eh, wax cabasho u sheegan karaa wax dhibkiisa marka u sheegto dhibkaas qaabkaas eh, waa lagaa bedelaa amba eh, macnaha qorshe kale in loo fiiri maano dhibaa ugu diraayan dhib iyo rafaad iyo dandarre iyo dil iyo rafaada ugu diraayan marka waa kaasa qofka aan la imaaday waa leylacarayaa degmada hawaadley jooga maasha allah si gacmo kuraa iga soo dhawaayeen alxamdulilah hawaadley ka hor meelahan maamulkaan ku dhex jiray alxamdulilah maalintii maqrabka aan soo dhiibay dhexdan wax dhibaato laima geysanin si wanaagsanaa lai soo dhaweeyey alxamdulilah qof wax ii dhintay male qof xalal kuleel itirin ma jiraan maasha allah maamulka islaamiga waa kamahadsan yihiin aadan cali cabdille muumin waxaan ka tirsanaa booliska muqdisho xamar waxaan tababaraya soomaali ciiraan shan boqol lix boqol wax kasoo dhigay meel meel kala moreysnayn ade dad meel kala moreysnay xerxero kala go-an kamar lee ku qornaa meeskaan layidhaaha koldhiga aan ku qornaa dhamal isu wareejiye meel controlation oo number afarkeeda ah inta maarta inta ugu badan saacada ugu dhibaata controlada waayo inta boogso halka petrol ku dhaxaayo waxaad arkaysaa bajaajyada waa ka taqaanaa xamar ku shaqaysato mootaaliya inta badan u badan oo filikoorada ku dhacayso kolleygana si alle un ku socdaan muwaadin meeshaas dowlad kuma hayaan dowlad sheegaas marka waan fiiriyay muddo sideed bilow sagaal bilow camal aan u shaqeeyey saami ahaa muu kala wadaada soo jarbo nabdoonkaas sawacdi nabdoonkaas waxaan u danahay saasaan rabaa xaaladiisa saas waay ogow nimadaas inaad iidaysaa rabaa aadna soo gocansata ha walaayada inaan ku geey ha inaa soo gocansada iyo gey iyo hadal sidaan kusoo gudbo maamulka barcadaan soo aaday wallahi maasha allah alxamdulilah sidaan ka filinahay maasha allah horta kusoo baxday anada isla dhaweyna nolosha maxaa yani lagu soo dhaweynaa maulahinba alxamdulilah lak alxamdulilah meel walba ayaga ilaah u nimcida kuma xidmada xabaad lean jawaab wallah maasha allah aada u weyn aada u weyn iisoo dhaweeyaan boqolkiiba boqolna insha allah waxaan rajeynaa sidaas lamida dadka igu soo xiga inay soo dhaweeyaan wilaayaadka islaamiga ah waxaa si joogto ah u soo gaara maleeshiyaadka towbadkeenayaasha ah ee ka soo baxaya safka murtadiinta kuna soo biiraya safka muslimiinta mahadsanid cabdiqani warka fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh